halkani waa shabakada warbaahinta idaanews dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaad
waxaan rabaa inaan halkaan aan aan maanta aan ka codsado warbaahinta halkaan joogtay ee wasaaradda warfaafinta annaga magaca al-shabaab waa la bedelay waad la socotaan way ku mahadsantaha wasaaradda warfaafintu inay hay-adaha amniga ay runtii ay ay ay ayadoon laga fadhiisan xataa ay totally ay maxaan ku idhaahdaa ay ay ay magacaasba hirgelisay al-shabaab waxa la yidhaha al-shabaab magac macnaheedu waxa weyaan waa dhallinyaro dhallinyarona magac fiican waayo magaca fiican inaan u ogolaano maahan in la wasaqeeyo cadowgan aan la dagaalamayna waxaa la yidhaahdaa ugus ugus waxa weeyaan waxaa laga soo gaabshay waa ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynayaa saxaafadda saxaafadda qeybaheeda kala duwan ee halkaan fadhiya midda dowladda dowladdu ay maamusho oon runtii aan aan aan shaqo weyn haysa iyo kuwa kaloo ayagu naftooda shaqo weyn haya inta aan kusoo biirin ay kusoo biiraan maanta kadib waxaa loogu yeerayaa official nameka oo nimanka ay leeyihiin waa uus ma dooneyno inaan idaacadaha al-shabaab ka maqan al-shabaab inaan idaacadaha ka maqan ma dooneyno waxaad la socotaan inuu communiquegii shalay uu kusoo baxay magaca communiquegii dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ay soo saareen shalay inuu magaca kusoo baxa waad la socotaan inay dowladda danqaadata waa la socotaan annaga al-shabaab waa magac fiican magacaas in la wasaqeeyo ma dooneyno magacaas ugus ayaa loogu yeerayaa ugus ummadda in la fahansiiyana waan dooneynaa annagana uma bixina ayagaa isku bixiyey waad la socotaan falalka ay samaynayaan waxa ay samaynayaan gumaad waayo waxaan ka celcelinayna waa masaajidii waxaan ka celcelinayna waa goobihii dadweynuhu ku qaxweynayay waxaan ka celcelinayna waa suuqyadii ay qarxinayaan waxa waxa ay ku fikirayaan waa inuun inta ugu badan inay lay karaan meeshii boqol qof ay joogto waxay uga fiican tahay meeshii ay joogto konton qof boqolkaas qof inay dhintaan ubaa ujeedadu tahay